alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jirray suuratu aali cimraan allah wuxuu yidhi walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnih xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lamri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibbuun minkum man yuriidu addunyaa wa minkum man yuriidu alaakhirah uma sarafakum canhum liyabtaliyakum walaqad cafaa cankum wallahu duu fadlin cala almu'miniin allah wuxuu idhi walaqad sadaqakum allaahu ilaahay baan ku dhaartay laqad sadaqakum allaahu xaqiiqe ilaahay waa idiin run sheegay wacdahu ballanqaadkiisii buu idiin rumeeyey oo run idinka dhigay id taxusuunahum wuxuu run idinka yeelay ballanqaadkaas id taxusuunahum wakhtiga aad leynayseen gaalada xasahu haddii la yidhahdo waa dilay baa looga jeedaayo asaaba yacni xawaasah yacni xiskiisii iyo dareenkiisii iyo dareemayaashiisii buu markaa ka haleelayoo yacni markaa uu ka dhibaateeyaa laga tilmaamaya marka xasahu bimacnaa qatalahu baa loo jeeda waayo qofka haddii la dilo dareemayaashiisu shaqayn maayaan marka id taxusuunahum wakhtigaa leynayseen gaalada ayuu ilaahay ballanqaadkiisii run idinka dhigay biidnihi idankiisii aa ku leynayseen iyo oggolaanshihiisa xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lamr wuxuu ilaahay idiin rumeeyey ballanqaadkaas xataa idaa fashiltum ilaa waqti fashalikum oo la yidhaahdo xataad waa haayo kaasi waa weji wejiga labaad waa in lahay xataad waa ibtidaa'iya idaada ka dambaysana waa shardiya shardigaasina jawaab buu rabaa siyaaqa iyo jumlada ka horraysaana macnihiisa lagala soo baxaya jawaabtii xataadun waa ibtidaa'iya wejigaasay weliba u badiyaan culamo badan waxay noqonaysaa macnaheedu xataa idaa fashiltum markaa baqateen wa tanaazactum ay isku khilaafteen fi lamri amarka ama arrinka ay isku khilaafteen iyo talada wa casaytum aa caasideen min bacdi maa araakum maa tuxibbuun rasuulkana sala allahu alayh wasalam aa caasideen oo khilaafteen min bacdi maa araakum markuu ilaahay idintu siiyey dabadeed maa tuxibbuuna waxaad jeceshiin uu idintu siiyey ay aladii tuxibbuuna yacni markii saasii dhacday ay manacakum nasrah wuxuu ilaahay idinka manciyey oo idiin diiday hiilkiisii iyo nasrigiisii waa idinka haysta minkum man yuriidu addunyaa idinkuu idinka mid ahaaday man yuriidu mid doonaaya addunyaa adduunyo doonaayo wa minkum idinkuu idinka mid ahaaday man yuriidu alaakhira mid aakhiro rabo aakhiro doonaayo humma sarafakum canhum liyabtaliyakum intaa dabadeed waa idinka leexiyey oo waa idinka celiyey canhum yaga xaggoodii buu idinka soo celiyey oo gaalada xaggoodii buu idinka soo ceshay wuxuu idinka soo ceshay liyabtaliyakum inuu idin imtixaano daraaddeed walaqad cafaa cankum ilaahay baan ku dhaartay laqad cafaa xaqiiqee waa cafiyey cankum xaggiinna waa idinka cafiyey oo waa idinka dhaafay zallada yacni idinka dhacday ama simbirrixada wallaahu ilaahay duu fadlin waa mid gallad u saaxiiba cala almu'miniina mu'miniinta uu ku galladaysanaayo aayaddani waxay ka mid tahay aayaadkii ku soo degay ghaswatu uxud aayadihii ku soo degay ka mid tahay waxaanuu ilaahay inoo sheegayaa inuu mu'miniinta markii hore u nusreeyey oo u gargaaray oo uu guusha siiyey oo ghaswada uxud waxay ka koobnayd laba qaybood qaybtii hore iyo qaybtii dambe qaybtii hore gaalada waa laga gacan sarreeyey laakiin qaybtii dambe xaaladdii isbeddel baa ku yimid isbeddelkaasna sababtiisa waa laynoo sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam koox mu'miniina oo konton gaadhaya ayuu kurta yar saaray ee jabalu rumaal loo yaqaano ee buurta uxud ku hoos taalla ee halka shuhadaa uxud ku aasan yihiin u dhow kurtaa yar buu saaray nebigu sala allahu alayh wasalam konton leybabsitaa oo leybabka geni yaqaano waxaanuu mas-uul uga dhigay saxaabi la odhan jiray cabdullahi ibnu jubayr dabeedna nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam oo kula ballamay marnaba inaynay halkaa ka iman ilaa nebigu cid u soo diro oo uu yidhahdo ka kaalaya waxaanuu yidhi makaankiinna ha ka suulinoo ha ka dhaqaaqina haddaannu guulaysanno iyo haddiina laga guulaysto marnaba makaankiinna ha ka soo dhaqaaqinoo halkaa ha ka imanina inaan cid idii soo diro oo idin yidhahdo ka kaalaya meeshii siday ugu sugnaayeen bay waxay arkeen gaaladii oo la baacsaday oo wax laga laayey oo la eriyaday yacni markaa ayay arkeen markaasaa asxaabtii qaarkood halkaa ku sugnayd waxay yidhaahdeen waar gaaladii jabtaye ee khaniimada markaysaga iyo furka furka gaalada laga furanaayo aan wax ka gaadhno saxaabigii looga mas-uulka dhigay wuxuu yidhi cabdullaahi war nebigu miyaan idinku odhan halkan ku sugnaada oo ha ka tegina dabeedna waa laga diidey badankoodii waa ka tageen ilaa tobaneeyo uu isagii ku jiro baa meeshii ku hadhay markii intaasi meeshii ku hadhay ayaa gaaladii waa soo wareegtay oo khaalid ibnu weliid oo markaa gaalada ka mid ahaa oo ciidankii fardoolaydii qureysheed wataa ayaa buurtii dhabarka kaga yimi leebabkii wax ku gangane tobankii waa soo jiidheen dabeedna dhabarkay kaga dhufteen halkaasaa dabeedna waxa weeye muslimiin badan ay ku dileen wax badanina ay yaaceen nebigu sala allahu calayhi wasalam iyo laba iyo toban ruux oo kale iyagu waa sugnaadeen marka nebiguna waa u yeedhayey waataynu arki doonno aayadaha dambe waaba aayadda inoogu soo xigta id tusciduuna walaa talwuuna calaa axadin waarasuulu yadcuukum fii ukhraakum mar rasuulku iyadoo u baaqayo u yeedhayo iyaguna ay sii yaacayaan marka badankii saasay ku yaaceen ilaa laba iyo toban baa nebiga sala allahu alay waslm agtiisa ku sugnaaday marka xaalka caynkaas ah ee toddobaatan muslimiintii ka mida waa dileen gaaladii dagaalka dhexdiisii markii lagu sugnaana war beenaa faafay riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan shaytaan baaba dhawaaqo o yidhi maxamed waa la dilay marka muslimiinta qaarkood taasaabay run moodeen oo niyadjab yadana kusii riday ragga qaarkood baa murugo daraaddeed iska fadhiistay anas ibnu nadri isagoo gaaladii ku baalbaalaya oo markaysagaa marba gees u eryanaya ayuu soo maray jamac muslimiin oo meel iska fadhiya markaasay yidhahdeen nebigii waa la dilay markaasuu yidhi haddii nebigii la dilay maxaa idin fadhiisiyey meeshu ku dhintay ku dhinta dee meesha lagu dilay maxaa idinku la fadhidaa markaasuu ilaahow waxaan kaaga beri noqonayaa kuwaasi waxay samaynayaan gaalada ah iyo kuwaa muslimiinta waxay samaynayaan labaduba markaasuu ku noqday gaaladii oo seefta la dhex galay ilaa isagana markii dambe laga dilay waa la garan waayey sida nabarrada lagu dhuftay dhowr iyo siddeetan nabar baa lagu dhuftaa la yidhi markaasaa jidhkiisii la garan waayey markii dambe walaashii baa jidhkiisa markaa qaarkii waxyaale ay ku taqaanay farihiisa iyo bay ku garatay baa la yidhi dhowr iyo siddeetan seef iyo waran iyo leeb intaa isugu jirta ayaa markaysa markaa laga helay markaa jidhkiisa waxaanu weliba yidhi urta jannada waxaan ka helayaa oo aan ka urinayaa meel uxud ka sokaysa ayuu markuu saxaabada la sii hadlayey ku yidhi marka maalinta caynkaasa nebiga sala allahu alayh wasalam laftiisa waa la dhaawacay koofiyaddii birta ahayd waxay ka gashay halkaa wejigay ka gashay dhoolna waa laga jimay koofiyaddii markii dambe waa laga soo saaray oo markii sida hore uga soo bixi weyday ninbaa ilkaha intuu ku qabtay kusoo dhuftay markaana dhiiggii baa istaagi waayay dabaad marka waxa weeye cawda ayaa inta la shiday dambaskeedii baa la saaray taasaa dhiig joojin looga dhigay markaasuu dhiiggii caw la gubay dambaskeed ayaa markaa lagu shubay oo markaysaga dhiiggii lagu joojiyey waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam kayfa yuflixu qawmun shajuu wajha nabiyihim siday u liibaanayaan dad nebigoodii wejigiisii dakhraya siday u liibaanayaan dabeedna waa tii aayaddii hore kusoo degtay laysa laka min alamri shay-un aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa innahum daalimuun marka waxaa sababay jabkan iskhilaafka la iskhilaafay iyo cisyaanka nebiga sala allahu alayh wasalam amarkiisii la khilaafo oo la caasiyey wacasaytum min bacdi ma arakum ma tuxibbuun waxaa loo jeedaa rasuulka sala allahu alayh wasalam baa caasideen taasaa loo jeeda iyo baqashada gaalada laga baqday laga cararay aayad dambana waa inoo iman doontaa awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum midlayha qultum anna haada asxaabta qaarkood waxay yidhahdeen sida cabdullahi bn mascuud umaan malaynayn buu yidhi saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam inuu ka mid yahay cid adduunyo doonaysa ilaa aayaddani soo degtay minkum man yuriidu addunya wa minkum man yuriidu alaakhira adduunyada ay doonayaanna waxaa loo jeedaa khaniimadii iyo furkii ay qaarkood doonaayeen ayaa loo jeeda taas waxaa laga qaadanayaa aayaddanoo kale laga deliishanaya aayadaha la midka ah cidda muslimiinta ahi ee wanaagsan haddii ay khalad sameeyaan in waxa weeye khaladkooda la radin karo mu'miniinta marka waxaway qumane weliba ahlu sunnaha ah in la radin karo calan loo radin karo shay qalada haddii markiisa ay sameeyaan la caddayn karo qaladnimadiisa waayo cidda uu ilaahay sheegayaa aayaddan ku sheegay xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lamri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibbuun ma aha munaafiqiin mana aha mubtadico waa ahlu sunna waa saxaaba waa ummadda kuwii ugu fadliga badnaa laakiin qaladka cidda qaldantaa qaladkoodu shareecadu beri bay ka tahay kaina man kaana caaliman kaana aw hayrah fadilan kaana aw hayrah ama mid cilmile ha ahaado ama mid fadlile ha ahaado shareecadu beri bay ka tahay khata'a ciddii khaldantay walow kaana mujtahidan walow kaana imaaman walow kaana saxaabiyan hadduu saxaabi yahay hadduu imaam yahay hadduu caalim mujtahida yahay shareecadu khata'a ciddii khaldantay beri bay ka tahay marka nasaahada iyo qumanaanta shareecadu ay quman tahay waa in la caddeeyo saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam markay maslaxataa ka ijtihaadaan may odhan jirin mas'ale aan mansuus ahayn yacni waxa weeye hada xukmullah may odhan jirin waa xukumkii ilaahay masaladu haddayna mansuus ahayn may odhan jirin waxay odhan jireen aquulu fiiha bira'yi bira'yi maxaa looga jeeda biijtihaadii sida cabdullahi ibn mascuud ba ka asaxday inuu yidhi markii la weydiiyey gabadha mufawadada ah ee aan meher loo qadarin oo iyadoo aan meher loo qadarin dabadeedna inta la meheriyey oo ninkii aanu halkaa u dhaafin oo dabeedna ninkii geeri ku timi ayaa cabdullahi ibn mascuud waxaa la weydiiyey ka warran ciddo ma leedahay meherse ma leedahay yacni xaalkeedu muxuu noqonaya waa mufawado mafruudo maaho meher looma qadarin mar labaadkana madkhuulo maaho ninkaasi uma tegin yadaanu u tegin buu ka dhintay ma waxay la mid tahay mutallaqadii la furay yadaanu ninku u tegin oo ciddo male miya mise ciddo waa yeelanaysa waxaa ka asaxday cabdullahi bin mascuud inuu yidhi aquulu fiiha bira'yii fain yakun sawaaban fa min allah wain yakun khata'an fa minii wa min ashayطaani wallahu warasuuluhu bari'aani minhu waxaan ka odhanayaa ra'yigayga yacani ijtihaadkaygaan kaga fatwoonaya fain yakun sawaaban fa min allah hadduu sawaab noqdo iyo si saxan xagga ilaahay buu ka ahaaday wain yakun khata'an fa minii wa min ashayطaani hadduu qalad noqdona xagga naftayda iyo shaytaan buu ka ahaaday wallaahu warasuuluhu bari'aani minhu ilaahay iyo rasuulkiisuna beri bay ka yihiin wuxuu caddaynayaa khati'iisa shareecadu inay beri ka tahay taas yadaa u caddaynaya waana macruufkii la amraayey iyo xumaantii la reebaayey soo gudagelaysa allah wuxuu yidhi walaqad sadaqakum allahu wacdah sadaqa waxay ka mid tahay afcaasha labada mafcuul tooska u qaada ama mafcuulka labaad xaraf ku gaadha waxaa jira lix iyo toban ficil ficlo kaloo la midina waa dhici kartaa inay jiraan oo ay qaarkood nadmi ku kulmiyeen oo lix iyo tobankaa ficil ficil kastaaba laba mafcuul uu toos marna u qaato marna mafcuulka labaad uu xaraf ku gaadho sadaqa waa ka mid maadix kaleaynu ku soo sheegnay walaqad sadaqakum allahu wacdahu ilaahay baan ku dhaartaye laqad sadaqakum allahu xaqiiqe ilaahay waa idin run sheegay wacdahu ballankiisi buu idin rumeeyo run idinka dhigay wuxuu run idinka dhigay ballanqaadkiisa id taxusuunahum wakhtigaa laynayseen gaalada biidnihi ilaahay idankiisa aa ku laynayseen waxaa loo jeedaa idnigii sharciga iyo idnigii qadariga labaduba markaa waa iswaafaqay sharcanna ilaahay waa amray qadaranna inay laayaan waa u yasiray kuway laayeen xataa idaa fashiltum markaa baqdeen oo daciifteen dacuftum aw jabuntum labadu waa ku fasiraan fashalku waa baqashada yacni markaa taagdarradu weheliso taagdarro baqasha weheliso xataa idaa fashiltum markaa baqateen wa tanaasactum aa iskhilaafteen fi lamri arrinka aa isku khilaafteen iyo talada wa casaytum aa caasideen min bacdi maa araakum rasuulka aa caasideen min bacdi maa araakum markuu ilaahay idintu siiyey dabadeed maa tuxibbuuna waxaad jeceshihiin ay manacakum nasrahu jawaabu shardiga wuxuu noqonayaa wuxuu idin diiday ilaahay nasrigiisa iyo guushiisii buu idinka ceshaday oo idin diiday minkum man yuriidu addunyaa idinkuu idinka mid ahaaday man yuriidu mid doonaaya addunyaa adduunyo doonaaya wa minkum idinkuu idinka mid ahaaday man yuriidu alaakhira mid aakhira doonaaya humma sarafakum canhum liyabtaliyakum intaa dabadeed waa idin celiyey haddaa mu'miniinta tihiin ilaahay waa idin celiyey canhum ay cani ilkufaar gaalada xaggoodii waa idinka dabbaalay oo waa idinka celiyey yacni waxa weeye waa markii ay mu'miniintii ay markaa yaaceen sida aayadda dambeba lagu sheegi doono ay gaaladii xoogaa gacan sarreeyeen xaaladdaas wuxuu markaa idin celiyey oo xagga gaalada uu idinka celiyey liyabtaliyakum inuu idin imtixaano daraaddeed walaqad cafaa cankum ilaahay baan ku dhaartay laqad cafaa xaqiiqee ilaahay waa cafiyey cankum xaggiinna waa idinka cafiyey wixii markaa idinka dhacay oo qalada ama dembi ah wallaahu ilaahay duu fadlin waa mid gallad u saaxiiba cala almu'miniina mu'miniinta uu ku galladaysanaayo id tusciduuna walaa talwuuna cala axadin waalrasuulu yadcuukum fii ukhraakum wuxuu idin dabbaalay oo xagga gaalada idinka celiyey id tusciduuna wakhti aa bannaanka yaacayseen ascada waa dahaba fi saciid ama dakhala fi saciid wakhtigaa bannaanka yaacayseen walaa talwuuna aydaan ku leexanaynin calaa axadin cidnaba aydan ku weecanaynin laa rasuulkii walaa cid kale toonna cid haddayaysaan ayna jirin oo mid waliba naftiisa la baxsanaa walaa talwuuna aydan ku leexanaynin calaa axadin cidnaba aydan ku weecanayn waxaa sidaa u yaacayseen oo aydan cidnaba ku weecanayn waalrasuulu yadcuukum waalxaal alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam yadcuukum uu idin yeedhaayo o idin baaqayo wuxuu idinka baaqayaa fii ukhraakum xaggiinna dambuu idinka baaqaya fa asaabakum ilaahay wuxuu idinku abaalmariyey hamman muruga ayuu idinku abaalmariyey bihammin murugo sababteed ahaatay yacnii murugadaa nebiga geliseen daraaddeed baa murugo kale laydinku abaalmariyey sidaa waa loo fasiray ba'dana saabiye la yidhahdee waxaa kaloo loo fasiray fa asaabakum wuxuu idinku abaalmariyey ilaahay hamman murugu idinku abaalmariyey bihammin yacnii murugo kale la kor saaray ay mudaacafan calaa hammin murugo la labanlaabay oo isdul saaran buu idinku abaalmariyey likay laa taxzanuu calaa maa faatakum walaa maa asaabakum wuxuu idinku abaalmariyey likay laa taxzanuu si aydaan uga murugoon calaa maa faatakum wuxuu idinka tegey walaa maa asaabakum iyo waxaa idin haleelay toona ama la yidhahdo cafaa bay ku xidhantaho wuxuu idiin cafiyey likay laa taxzanuu si aydaan uga murugoon calaa maa faatakum waxa idinka tegey oo idin seegay walaa maa asaabakum iyo waxa idin haleelay toonna si aydaan uga murugoon wallaahu ilaahay khabiirun waa mid u aqoon badan bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan waa mid u aqoon badan uma anzla calaykum min bacdi algammi amanata nucaasan yakshaa taa'ifata minkum uma anzala intaa dabad ilaahay wuxuu soo dejiyey calaykum korkiinna wuxuu ku soo rogay min bacdi algammi murugada dabadeed wuxuu ku soo rogay amanatan nabadgeliyuu ku soo rogay ka beddeloo nucaasan lula ayuu ku soo rogay allulootaan luladaasoo yakshaa daboolaysa taa'ifatan koox daboolaysa koox daboolaysa kooxdaasoo minkum idinka idinka mid ah wa taa'ifatun koox kalena qad ahammathum waxaa hammi gelisay anfusuhum nafahoodii baa hammi geliyey yadunnuuna way malaynayaan billaahi ilaahay waxay ku malaynayaan hayra alxaqi ay dannan hayra alxaqi male aan xaq ahayn ee baatila bay ku malaynayaan danna aljaahiliyati ay ka danni aljaahiliyati male la mida malihii gaaladu ilaahay ay ku malaynaysay malo la mida ayay ilaahay ku malaynayaan yaquuluuna waxay odhanayaan hal lanaa ma noo sugan yahay min alamri xagga amarkiiyo tasarufka min shayin waxba ma ku leenaho waxba ma nooga sugan yihi qul waxaad tidhaahdaa ina alamra amarku kullahu dhammaantii lilaahi ilaahay buu u sugnaaday yukfuuna fii anfusihim maa laa yubduuna lak yukfuuna way qarinayaan fii anfusihim nafahooda waxay ku qarinayaan oo ku qarsanayaan maa laa yubduuna laka waxaynay kuu muujinayn yaquuluuna waxay odhanayaan low kaana lanaa hadduu noo sugnaan lahaa min alamri xagga amarka shay-un wax nooga sugnaan lahaa ma qutilnaa nalama dileen haahunaa halkana laguma dileen ee amarka iyo tasarufka waxba aan nooga sugnayn talada waxba kuma lihin haddaannu talada wax ku yeelan lahayn halkanna laguma dilenoo umaanu soo baxnaynba qul waxaad ku tidhaahdaa low kuntum haddaad ku sugnaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna haddaad ku sugnaan lahaydeen labarasa aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim labarasa waa soo bambixi lahaayeen aladiina kuwii baa soo bixi lahaa kutiba calayhim alqatlu lagu qoray oo lagu faral yeelay waxaa loo jeedaa loo qadaray waa kitaaba qadariya oo kitaabadu waxay noqotaa kitaaba sharciya oo iijaab ah iyo kitaaba qadariya marka waxaa loo jeedaa kitaaba qadariya labarasa aladiina kuwii waa soo bixi lahaayeen kutiba calayhim lagu qoray korkooda oo loo qadaray alqatlu dilka loo qoray ilaa madaajicihim ilaa makaanu jiifyadooda intii ka ahaatay meeshay jiifsanaya bimacnaa meesha lagu dilaayo intii ka ahaatay ee ay yaalliin bay usoo bixi lahayen waliyabtaliya allaahu maa fii suduurikum waliyumaxasa maa fii quluubikum yacnii sidaas ilaahay waxa uu u qadaray ay litattaciduu saa u waantowdaan waliyabtaliya allahu yasuu ilaahay u imtixaanuh maa fii suduurikum waxa laabihiinna ku sugan ee iimaana ama nifaaq ah waliyumaxisa maa fii quluubikum yasuu u kala hufo oo u kala saafi yeelo oo u muujiyo maa fii quluubikum waxa qalbiyadiinna ku sugan tamxiiska waxaa la yidhaahdaa dahabka oo kale markaa yacni waxa weeye qushka laga saare ee la safeeyo tamxiis waa loo isticmaala ibtilaana waa la yidhahdaa marka qalbiyada waxa ku sugan sida loo hufayaa waa in la muujiyo noocay yihiinba wanaag iyo xumaanba wallahu ilaahay caliimun waa mid u aqoon badan bidaati suduuri waxaa laabaha u saaxiibkee laabaha ku sugan waa mid u aqoon badan bidaati suduur waxaa loo jeedaa waxaan laabaha sooba dhaafine lagu qariyo saasaa loo jeeda waxa uu ilaahay inoo sheegayaa mu'miniintii badankoodii inay yaaceen waana innagii soo sheegnay in koox yar oo tiradoodu aada u yar tahay nebiga sala allahu calayh wasalam inay ku hadhay nebigu weligii ma cararin waxa uu ahaa dadka ka ugu dhiiran ee ugu geesisan saxaabadu waxay yidhaahdeen markuu dagaalku darnaado kayaga geesigii waa ka isaga la siman yacni waanu garan karaa marka dagaal yacni waxa weeye la galo cidda marka waxa weye qolo la dagaalamaysa ama cadow la dagaalamaysaa madaxday ku yacni marka had iyo jeer ay ku dadaalaan inay markaysaa ka dilaan nebiguna sala allahu alayh wasalam hoggaamiye dagaal oo keliya ma ahayne dee rasuulkii ilaahay buu ahaa waa hoggaamiyihii ummaddao dhan yacni fi dunya waddiin xagga diinta iyo xagga adduunyadaba marka cadowgu siduu ugu taamayo inay tahay si aan la tasawuri karaynin oo la qiyaasi karayn waa iska fahmaynaa haddana maca daalik iyadoo ciidankiisii badankoodii ay ka yaaceen oo laba iyo toban ruux ku hadheen ayuu sugnaa aanu bartiisa ka dhaafay waxaa ka sii daran ghaswadii ghaswata xunayn laba iyo toban kun oo ciidan u watay nebigu sala allahu calayh wasalam markaasaa nimankii reer hawaasin meel bay galeen jeexa laab midhan bayna soo qaateen ciidankooduna iyaga afar kun baabuu ahaa mu'miniintaas saddex jibbaar ka badnayd dabeedna iyagaan iskaba dhaadayno halkan u filaynin inay halkan galeen oo ay iska soconayaan ayuunbay leebkii waxay ugu soo ganeen yacni mar keliya sidii qof quri inuu soo ganay afar kunoo xaboo leeboo sidaa usoo mar keliya meel ayna yacni cadowgii marka ayna ka filaynin mar keliya sidaa ugu soo baxay e maxaad moodaysaa afar kunoo xabbo naxdin gaara iska leedahay waxay noqotay markaysa markaa waxaa ciidanka badankiisii inuu yaaco nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu saaran yahay hal buu saaran yahay toban ruux baa ku hadhay qaarkood hashii bay xejinayaan oo inaanay cararin oo nebiga la cararin bay ku mintidayaan nebigu isagoo xaaladdaa ku sugan ayuu cabbaasna yidhi dadkii u yeedh uu xaaladdaana lahaa ana annabiyu laa kadib ana bnu cabdiilmutalib anigu nebigii baan ahay beerina kuma sugna inaan nebigii ahay ana bnu cabdiilmutalib haddee hoggaamiye ciidankiisii ka yaacay rakuub saaran dadku wada arkayo wada tilmaansanayo cadowgii halkan ay soo taagan yihiin yacni waxaa la joogaana toban ruux ay yihiin oo xaaladdaa isagu issheegaaya balka warran ana nabiyu laa kadib buu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam anigu nebigii baan ahay beeni kuma sugna ana bnu cabdiilmutalib cabbaasna wuxuu amray inuu dadkii u yeedho cabbaas waa qaylo dheeraa in cod weyn oo qaylo dheer buu ahaaba sagaal mayl iyo siddeed mayl baa codkiisa laga maqli jiray baa layidhi xataa qasaska taarikhda waxay sheegeen qiso qariiba waxay dhahen waagii jaahiliyada ayaa maka beri laysku galay ayuu qayliyey baa la yidhi dumarkii uurka lahaa baa dhiciyey bay yidhahdeen cabbaas nebigu wuxuu amray sala allahu alayh wasalam inuu u baaqo markaasuu u yeedhay koox koox iyo qoloqoluu qaarkood ugu yeedhay markaasay isa soo rogeen markaasay waxa weeye soo kala dheereeyeen markay ogaadeen in waxa weeye nebigiina ka dambeeyo una u yeedhayo yacni markaa sidaas ay ogaadeen mashhadka noocaas ah qolo weyba halkoodiiba kasoo cartay dabeedna qoladii waa jiidheen waa tii marka isaga iyagiyo yacni waxa weeye waxay laayeen mooyaane maatadoodii iyo waxa weeye yacni marka xoolahoodii waxaba waa kuway qafaasheen raggiina waxay laayaan iyo waxay qafaasheen iyo wax yaacabay noqdeen almuhim nebigu sala allahu calayh wasalam ghaswata uxudna saas oo kale waa sugnaaday kooxdaa yar baana la joogto waxaanu ilaahay inoo sheegayaa ghaswada ghaswatu uxud in mu'miniinta murugadaas dabadeed in nabadgelyo ilaahay ku arsaaqay oo cabsidii ka kaxeeyey oo ay luloodeen kuwa luloonayaana waa mu'miniintii saas aawoodee waxaa aayadda laynoogu sheegay nucaasan yakshaa daa'ifatan minkum daa'ifadaasi waa mu'miniinta afraad munaafiqiinoo ku dhex jirtay waa jireen kuwaas wax luli ma haleelin cabsidii sidii bay ugu sugnaayeen mucatib ibnu qushayr baa ka mid ahaa oo zubayr ibnu cawaam wuxuu yidhi mid kastoo annaga naga mida lula haleeshay oo garhka halkaa laabta ayuu saaray markaasaa marba seeftu iga dhacdaa buuri markaasaan haddana waxaway baraarugaayo soo qaada waa luloonaya sidaa anigoo ah baan waxaan maqlay buu yidhi oo sidii riyari oo kalean ku maqlayaa buuhi mucatib ibnu qushayr oo leh yacni waxa weeye low kaana lana min alamri shayun ma qutilna haahuna allah wuxuu inoo sheegayaa kuwa munaafiqiinta ahi inay malaha ay ilaahay ka malaysanayaan inuu yahay malo aan xaq ahayn oo baatil ah una yahay malihii gaaladu ay ilaahay ka malaysan jirtay oo kale malo la mida inay ka malaysanayaan waxaa ka mida malaha gaaladu ay ilaahay ka malaysan jirtay inaanu ilaahay diinka u nusraynayn baa ka mid a iyo malayaal badan oo la mid a aljaahiliyana waxaa la yidhaahdaa waa gaalnimada loo isticmaalaa gaalnimada ayaa loo isticmaala haddii la itlaaqo laakiin khasla jaahiliya haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa marka macsiya min almacaasi walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa taas waxaa looga jeeda waa macsiyo innaka mru'un fiika jaahiliya laakiin haddii la zaman aljaahiliya waa waktigii gaalnimada weeye marka waxaa farqi u dhexeeya in la yidhahdo shaksun jaahili iyo fiihi jaahiliya khaslo jaahiliye ah baa ku sugan iyo isagaa jaahili ah jaahili isaga ah waxa weeye waa gaal buu yahay saasay la macnaa mujtamicun jaahiliyun haddii la yidhaahdo ama shaksun jaahiliyun haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa waxa weeye waa gaal saasay macnuu noqonaysa laakiin khaslada jaahiligu waa macsiyo innaka mru'un fiika jaahiliya allah wuxuu yidhi id tusciduuna walaa talwuuna calaa axadin wuxuu idin soo dabbaalay oo gaalada idinka soo celiyey id tusciduuna goortaa bannaanka yaacayseen walaa talwuuna calaa axadin cidnaba aydaan ku weecanaynin oo cidnaba aydaan cidaa ku weecanaysaan ayna jirin laa rasuulka walaa cid kale waalrasuulu waxaa sidaa u yaacayseen oo cidnaba aydaan ku weecanayn walxaal alrasuulu rasuulku sala allahu alayh wasalam yadcuukum uu idin yeedhaayo o idin baaqayo fii ukhraakum xaggiinna dambe uu idinka baaqayo fa asaabakum wuxuu idinku abaalmariyey ilaahay hamman murugo bihammin murugo kale marka isagaa ku lamaan ama dul saaran waxaa kaloo loo fasiray hamman murugu idinku abaalmariyey bihammin yacni markaa sababtii hamiga rasuulka murugada rasuulka geliseen sababteedii ku dhacdo oo ku ahaatay ay kaa'inatan bisababi hammin kaa'inan bisababi hammin likay laa taxzanuu wuxuu ilaahay idin cafiyey likay laa taxzanuu si aydaan u murugoon calaa maa faatakum walaa maa asaabakum ama wuxuu idiin abaalmariyey hamigaas likay laa taxzanuu si aydaan uga murugoon calaa maa faatakum walaa maa asaabakum iyo waxa idin haleelay toona si aydan uga murugoon cafigaa weliba usii munaasabnimo badan in waxa weeye lagu tacalluq siiyo oo la yidhahdo wuxuu idin cafiyey si aydaan uga murugoon waxaa idin idinka tegay idin seegay iyo waxa idin haleelay toona wallahu ilaahay khabiirun waa mid u aqoon badan bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan uma anzala intaa dabeed waa soo dejiyey calaykum korkiinna ilaahay wuxuu ku soo rogay min bacdi alhammi murugadii dabadeed amanatan nabadgeliyuu ku soo rogay ka beddelo nucaasan lula ayuu ku soo rogay qofku hadduu baqaayo ma gabco xataa hadday lula haysay oo ay cabsiyi ku timaaddo luladu waa ka duushaa marka calaamad waxay u tahay luladani nabadgelyadii bay markaa calaamad u tahay ilaa qof baqayaa ma luloodee luladaasoo yakshaa daboolaysa daa'ifatan minkum koox idinka idinka mid a daboolaysa waa mu'miniintii baa loo jeeda wa daa'ifatun kooxna qad ahammathum waxaa hammi gelisay oo mashquulisay anfusuhum nafahoodii baa hammi geliyey yadunnuuna way malaynayeen billaahi ilaahay hayra alxaqi ay dannan hayra alxaqi male aan xaq ahayn bay ilaahay ka malaynayeen danna aljaahiliyati ay ka danni aljaahiliyati male la mida malihii gaalada ayay ilaahay ka malaysanayeen yaquuluuna waxay odhanayeen hal lanaa ma noo sugan tahay min alamri xagga amarkiiyo talada min shayin waxba ma nooga sugan yihinoo wax ma ku leenahay qul waxaad tidhahdaa ina alamra amarka iyo tasarufku kullahu dhammaantii lilaahi ilaahay buu u sugnaaday yukfuuna waa qarinayeen fii anfusihim nafahooda waxay ku qarinayaan maa laa yubduuna laka waxaynay kuu muujinaynin yaquuluuna waxay odhanayaan low kaana lanaa hadduu noo sugnaan lahaa min alamri xagga amarkiiyo talada shay-un wax nooga sugnaan lahaa maa qutilnaa haahunaa nalaguma dileen halkan qul waxaad tidhaahdaa low kuntum haddaa ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna qaar ku sugan la barada aladiina kuwii waa soo bambixi lahaayeen kutiba calayhim alqatlu lagu qoray korkooda dilka bimacnaa loo qadaray ilaa madaajicihim ilaa makaanu jiifyadoodii intii ka ahatay meeshii la dhigi doono intii ka ahatay usoo bixi lahaayeen waliyabtaliya allahu maa fii suduurikum sidaas ilaahay wuxuu u yeelay yacni litataciduu si awaantowdaan waliyabtaliya allahu yasuu ilaahay u imtixaano maa fii suduurikum waxallaabihiinna ku sugan waliyumaxisa yasuu u muujiyo usoo kala saaro u safeeyo maa fii quluubikum waxa qalbiyadiinna ku jira qalbiyaduna suduurtay ku suganta wallahu ilaahay caliimun waa mid u aqoon badan bidaati suduuri waxa laabaha u saaxiibkaa waa u aqoon badan yahay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk